إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkan subax ee warbaahinta islaamiga hel furqaan qodobada saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay dagaal culus u qaadeen xero ciidamada kenya ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada ceelqaalow ee ka tirsan gobolka mandheere ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa haweeney ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dad shacab ah oo ku dhaqan degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah ganacsato xiriir leh dowladda federaalk xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalk ay fashilantay isagoona walaaca ka muujiyay isballaarinta wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga doorashooyinka dowladda etoobiya ayaa aqoonsiga kala laabtay xisbi siyaasadeedka kooxda t b l f dowladda maraykanka ayaa mar kale digniin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan xerada xalan iyo kuwa kale u soo safraya soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah taasoo loogu magacdaray waxradi ilmu'miniin warka dibadda dhegeystayaal saakay waxaad kaga bogan doontaan kooxda xuutiyiinta yeman ayaa weerar xoogan ku qaaday magaalada talaabiib ee ka tirsan dhulka yahuud oo xoogga ku haysato intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii gu door korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah el furqaan haatanna u diyaar garoobaha iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha shanaad ee may laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan dagaalyahanwaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus u qaaday saldhig ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka hareerisuka ee hoostagta degmada ceelqaalow ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya dagaalka oo ahaa mid muddo socday ayaa labada dhinac waxay isku adeegsadeen rasaasta noocyadeeda kala duwan inta uu dagaal ka socday waxay ciidamada mujaahidiinta gubeen gaari kooyalaha oo yiilay gudaha saldhigga askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa haweeney ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahin kuwaadan warkan waxaa la diyaara axmed cabdulaahi maalintii shalay askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxa uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dil ugu geystay haweeney ka mid ah dadka ku dhaqan magaaladaas waxaana la soo warinayaa inuu askariga si bareer ah u toogtay haweeneyda sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada beledweyne gabadha maanta la dilay waxay karinayday shaax waxay ku korinaysa wiilal yaryara saddex iyaalahay leeday mid waa gabar mid labana waa wiilal sababtay tahay waxaana hooyooyin soomaaliyeed ilmahayna waxaan ku korinaa miisas ama shaax ilmaheeday u biyobiyeynaysay dhibaataana hayso waxaan kuu sheegay dhibaatadaas waxaan rabnaa in lalaga dulqaado dhayna waxaa dilka u geystay wiil askariya oo kii ammaankeeda u ilaalina la yidhi say ay ku sheegay anigu ammaan la ilaalina maarag ayaa dilka u geystay deella ku dida annaga waxaan ka hadlaynaa dilka foosho xun mar walbana saana dadka loo dilaa qof walba beebeeray ku dhimani hadda maalacadday lix saaca gabar maskiin oo maqaayadda shidanaysa dhush hoos laga siiyey muxuu ku dilay ilaa hadda lamiiqaa wuxuu ku dilay ciidamada dowladda federaalk ayaa marwalba sidan oo kale dil ugu geysta dadka shacabka ah iyadoo askariga uu dilka geystayna uu goobta isaga baxsado taasi ayaana keenaysa in dadka shacabka ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka ay maamulaan dowladda federaalk ay cabsi ku noolaadaan dad shacab ah oo ku dhaqan degmada yaakshiid gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah ganacsato xiriirla leh dowladda federaalk waa kan cadnaan xaaji muxsin oo warkan inoo akhrinaya qoysaskan oo ku nool xaafadda siliga towfiiq ee degmada yaakshiid oo dhigay dibadbax islamarkaana la hadlay warbaahinta ayaa qeexay in ciidamo hubaysan oo ay la socdeen ganacsato xiriir la leh dowladda federaalka ay ku soo weerareen guryahooda loona adeegsaday rasaas tirobeel ah waxayna sheegeen in laga barakicinayo dhulkii ay degnaayeen muddo soddon sano ah iyadoona ay sheegeen inay kasoo horjeedaan tallaabadan ay kusoo qaadeen ciidamo ay horboodayaan ganacsato gacansaar la leh madaxda dowladda federaalka silka towfiiq nagula soo weeraray shakhsiyaad gaara ama tuugo dad isku sheegaa waxaa la sheegay in xeeheed run lagala dhacaayo in nala jebihaayo soddon sano afartan sanaa ku noolnahay aan- dad shacabaa ku noolaanahay dalaaliin ayagana qoraya wataan anagana dhagaxan wadnaa waxaan kala helnaan leenahay maanta waa nala xabadeeyey waa nala jajabshay waa nala dilay dad dhaawac ahaa noo yaalo meesha aan joogno waa guryahayni inaan laa waxaan deganahay yaaqshiif waxaan ka deganahay siliga siliga waxaa ku nool oo ummada oo agoon leh oo masaakiin leh oo asaay u wada saaran yahay waxaana gadanaaya niman boorso iyo iyo iyo maxay dalkay oo ilmadooda dabaqi u dhistay oo tayadaba iyo tayad hindiya ka shaqaysta aana barakacaaya masaakiinaan nahay so nimankana gadanayo ee guryaheena naga soo baxshay ee cawiya casri qabraha asayga sida ay wada ooyayaan oo hooyooyinku ooyaayo afar jaablaana haysta si kastaba ha aatee waxaa xargaha goostay dhulboobka iyo barakicinta oo ay dowladda federaalka ka wado gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona dadka shacabka ah ee ku dhaqan muqdisho ay dhibanayaal u yihiin saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh maxmuud oo ku caanbaxay boobka iyo baylahinta khayraadka ummadda soomaaliyeed xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalk ay fashilantay isagoona walaac ka muujiyay isballaarinta ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaarah yaasir cabdallah xildhibaankan oo lagu magacaabo mursal khaliif ayaa sheegay inay meel halisa marayso xaaladda amniga dowladda federaalka isagoona geesti kale walaac ka muujiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday duulaanka shisheeye ee yuusom waxa uu sidoo kale sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsatay goobihii ay ka baxeen ciidamada shisheeye halkaasna ay ku laayeen askar badan hubna ay ku furteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisu waa ku fashilmeen arrimaha amniga wax qarqaris leh oo laga aamusi karo intan ka badan laga xishoon karo ma aha waxay la yimaadeen qorsho ayadoo uu degsan yahay ayay yimaadeen Eh, qorshahaas oo ahaa in si tartiib tartiiba loo dhimo ciidamada en, midowda africa meesha waxaa ka imanaya in argagixisadu soo haweysato oo keentay in meelo badan oo ay ka baxeen oo ceel baraf ay ka mid tahay en, shabeellooyinka g- ay meelo badan ka mid yihiin oo ciidamadii atmis markaa loo yaqaano ay ka baxeen in dib ay u qabsadaan argagixisada oo weliba qaarkood ay ku laayaan ciidan tiro badan hub tiro badan oo ciidamadii qaranka ay- ay kaga qabsadaan taa qorshe xumo ayay ahayd wax looga digay ayay ahayd maamulka madaxweyne xasan sheekh En, haddana waxay maraysaa heer eh, runtii arrintii amniga ay meel xun ah, ku sugan tahay madaxweynaha dowladda federaalk oo muddo si daxsan oo ah kasoo wareegatay markii uu qabtay xilka madaxtinimada ayaa wajahaya xaalado adag waxaana uu ku fashilmay dhammaan arrimihii uu horay u ballanqaaday inuu wax ka qaban doono oo ay ugu horeyso amniga guddiga doorashooyinka ee dowladda itoobiya ayaa aqoonsiga kala laabtay xisbi siyaasadeedka kooxda t b l f faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim waxaa dhowaan aqoonsiga lagala laabtay xisbiga dhanka siyaasadda u qaabilsan kooxda t b l f kuwaasoo dhexdooda uu khilaaf hareeyay guddiga doorashooyinka xukuumadda addis ababa ayaa dhowaan aqoonsiga kala laabtay ururka dhanka siyaasadda u qaabilsan t b l f wuxuuna war uu soo saaray ku sheegay inay idlaatay muddo loo qabtay xisbigan si ay usoo buuxiyaan shuruudihii ay isku diiwaan geliyeen si kaste haddaba xukuumadda addis ababa iyo t b l ayaa waxaa ka dhexeeyey khilaaf muddo soo jiitamayay kaas oo ku saabsan arrimaha maamulka iyadoo mid kasta oo ka mid ah labadan uu doonayo inuu kan kale oo meesha uu ka riixdo si asiga talada ula wareego dowladda maraykanka ayaa mar kale digniin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan xerada xalana iyo kuwa kale ee usoo safraya soomaaliya warbixin ku aadan umuurtan waxaa inoo qaadaa dhigaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa mar kale muwaadiniinteeda ugu digtay inay usoo safraan soomaaliya oo ay sheegtay inay kasoo korortay xaalado amni oo halis ah digniintan oo dhowaan ay soo saartay wasaaradda islamarkaana gaar u ah soomaaliya ayaa kusoo baxday heerka ugu sareeya ee darajada afaraad waxayna sidoo kale digniintan ku socotay muwaadiniinta ameerikaanka ah ee ku sugan xerada xalane mareykanka ayaa sheegay in digniintani ay salka ku hayso halista amni ee ay wajahayaan shaqaalaha mareykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya kuwaas oo amar buuxa lagu siiyey in aysan ka bixi karin gudaha xerada xalane oo safaaradda mareykanka ay ku taallo wasaaradda khaarijiga mareykanka waxay walaac xoogan ka muujinaysaa howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay sheegtay in ay sii xoogaysteen islamarkaana suuragal ay tahay in si lama filaan ah ay weeraro halis ah uga fuliyaan goobaha xasaasiga ah oo ay ka mid tahay xerada xalane oo ah xerada ugu weyn ee ay ku sugan yihiin shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliya sidoo kale mareykanka wuxuu sheegay in meelaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bartilmaameedsan karaan ay ka mid yihiin dhismayaasha dowladda federaalka gaar ahaan villa soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyadoona wasaaradda sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay adeegsanayaan weeraro nafur ah oo isugu jira mid keligii duulnimo ah ama kuwo ay soo qaadaan koox ama wixii ka badan iyadoona si gaar ah u sheegtay weerarada jugta culus ee madaafiicda digniintan mareykanku soo saaray ayaa kusoo aadaysa xili guud ahaan waxaa loogu yeero beesha caalamka ay si weyn uga qeylo dhaaminayaan horumarka baaxadda leh oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tallaabsanayaan kuwaas oo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah taasoo loogu magacdaray waxaradi lmu'miniin waa kan mubaarak cumar oo faahfaahin ku aadan warkaas la diyaar ah munaasabad ka dhacday magaalada kunyiburo ee gobolka shabeellaha hoose oo ay kasoo qayb galeen culimo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa loogu dhawaaqay xamlo cusub oo loogu magacdaray waxaridi lmu'miniin waaliga gobolka ayaa ka hadlay xamladii waxyaabaha ay xoogga saari doonto isaga oo mahad celiyay culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka bacd xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa akhyaarta culammada iyo nabadoonnada iyo akhyaarta kale ee fadhigaani ama kulankaani wuxuu dahfur u yahay xamlo wilaayada ee ku dhawaaqayso sida aad boorka ka aragtaan magaceedana u yahay waxarid ilmu'miniina cala alqitaal dadka muslimiinta mu'miniinta ah dagaalka iyo halganka maanta lagu jiro in lagu booriyo inay qayb ka noqdaan shacaarkeedana waa ujeedaan kun fii haqrin min huquuri lislaami qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa inuu haqri ku jiro oo huquurta islaamka mawaadicda xamladaani ay ka duuleyso ama ay daaran tahay waxaa ugu horeeya mowduuc hadda noogu qoran meesha dadka mugta jihaadka iyo mugta qitaalka in lagu baraarujiyo qayb ay ka noqdaan oo cadowga ilahay sanad ay iska dhiciyaan waxaa ka mid a in dadka la dareensiiyey asbaabta lagu helay nasriga sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada iyo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay boorintu u leedahay jihaadka يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا من نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا جهادك وعباده قتال الكفار الله سبحانه وتعالى وأمري تحريدك وعباده مرك الله سبحانه وتعالى رسولك وحكير يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال مؤمنين تإني دقال كبوري dagaalku marka iyo jihaadku taxriidku kaalin weyn buu ka yahay sheekh mustafa assalifi oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa isaguna ka mid ahaa culimmada goobjoogka ahaa xafladda wuxuuna dardaarmay in xoog la saaro howlaha dacwada nebiga sala allah alay watuu yidhi xadiidka fi sax muslim min khayri macaashi nnaasi lahum rajulun mumsikun bacnaani farasi fii sabiili illah yatiiru calaa matnihi xaysu kulamaa samica haycatan oo fazcatan daara calayh yabtagi almowta aw alqatla madaana وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقتيدي هورو دعوة أي سعتي أو دعوتي هورو صوب بلابتي دعوة رنتي أصير قيمة بدني كسعتي بدنا يعني دتك داعدني مضي إخلاص كي يحبدن يانس لا يواجري إن شاء الله تعالى عملك إلى هدرت أو سمينه sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada ayaa isaguna markiisa hadlay wuxuuna ku dardaarmay in mas-uuliyadda iska saaro xamlada boorinta ah isagoona sheegay in lala yimaado sabar iyo alla kacabsi dadka muslimiintaasi camalkeennaas uu hergalo laba arrimood haddii la helo insha allahu tacaala waynoo hirgelaysa hawsha gaaladuna dhibkeeda iyo wax o dhan ilahi waa naga jibinaya insha allahu tacaala waa sabir iyo taqwo weeye belaa in tasbiruu watataquu qur-aanka in badan bay ku jirta hawshan haddii loo dhabar adeego oo samir lala yimaado insha allah waa hirgeli dhanka odayaasha dhaqanka gadoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose nabadoon ibraahim maxamed nuur ahna suldaanka beesha xidhoole ayaa ka mid aha martidii ka hadashay munaasabadda waxaan keliyo aan leeyahay culammada aada iyo aada waxay uga hadleen allaha barakeeyo nuurka iyo barakada iyo kheyrka cibaadada uu leeyahay in loo dhaqaaqo xaqiiqda ciddii ilaahay fahamsiisana allah fahamsiiyo cidaana fahamsana allah soo fahamsiiyo suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuune ayaa isaguna markiisa hadlay wuxuuna ballan qaaday inay la shaqayn doonaan culimmada diinta islaamka ee qaybta ka ah xamlada boorinta jihaadka mar waxaan xusuustaa annagoo infaaq fii sabiililah iyo boorinta jihaadka wadno waxaan tagnay tuulo jawaaray u jirta toddoba kilomitir oo iyadoo dhanna gubatayba markaas meeshii waxaa naga soo raacday toban wiil hal wiil wuxuu ahaa nin habeenkii waxba aan arkaynin marka hadda haddaan nuqbadanahay waxaan diyaar u nahay inaan culimmada hor kacno aan u loogno meel walba aan geyno ugu dambeyntii suldaan maxamed cabdulaahi abdidoon oo ah suldaanka beesha habargidil ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in ka-odayaal ahaan ay soo dhoweynayaan xamladan qaybna ay ka qaadan doonaan waxaan diyaaruna haddaan naha noqbada gobolka shabeellada hoose inaan horkacno oo hormuud ka noqonno cid walba oo dadka wacyigelin iyo dacwada gelinaysa oo baraysa diintooda oo baraysa qiyamkooda iyo dadnimadooda oo baraysa wixii ilaahay ka dhiga ayagu inay dihin dad muslimiina oosan gaalo gacmaha u horsan xamladan dacwiga ee ummadda lagu boorinayo jihaadka ka socda bariga afrika si gaar ah soomaaliya kaasoo ay bandiirada u sido xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalkeeda kula jira shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ayaa qayb ka noqonaysa xamlaadka dacwiga ee lasaga dafcinayo shisheeyaha kusoo duulay dalka warkaan dhegeystayaal saake oo jimcaha waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda kooxda xuutiyiinta yeman ayaa weerar xoogan ku qaaday magaalada talaabiib ee ka tirsan dhulka yahuudda xooga ku haysato weerar loo adeegsay gantaal balaastig ah oo laga soo riday dalka yeman ayaa xalay cabsi xoogan ka abuuray gudaha yahuudda kadib markii ciidamada yahuuddu ay sheegeen inay qabteen gantaal balaastig ah oo lagu bartilmaameedsay garoonka diyaaradaha ee bingorian weerarkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa sabay in dhammaan la hagiyo duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee bingorian kaasoo lafdhabar u ahaa isku socodka yahuudda weerarkan ayaa qayb ka ah duqeymaha ay xuutiyiinta ku hayaan yahuudda iyadoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey ilaa saddex gantaal oo lagu soo weeraray yahuudda weerarkan xalay lala beegsay yahuudda ayaana kusoo beegmayay iyadoo shalay khamiistii ay yahuudda marinka khaza ka geystay xasuuqyo isirsafeen ah kaasoo ay ku shahiideen in ka badan laba boqol oo qof warkii dhegeystayaal saaka aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan oo inaga intaa